wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsana kuna soo dhowaada qodobada u waaweyn warka habeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee dalka imaaraadka carabta gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo maantay gaartay magaalada garowe ee xarunta puntland madaxweyne muuse biixi oo beesha caalamka warbixin ka siiyey doorashooyinka kusoo food leh somalilan golaha wasiirada maamul goboleedka jubbaland oo maantay degmooyin u ansixiyey magaalooyinka doobley iyo buurdhuubo gudoomiyaha golaha shacabka oo shir gudoomiyey kulan laga yeeshay sugidda amniga waa maalmaha xorriyadda koox baysan oo muwaadin soomaaliyeed ku dishay gudaha dalka koonfur afrika mas-uuliyiin ka socotay maamulada galmudug iyo puntland oo kulan lagaga hadlay amniga ku yeeshay deegaano ka tirsan gobolka mudugga iyo ciidamo gadoodsan oo la wareegay goob maamulka galmudug ay canshuuraha ku qaadi jireen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay ee warka habeen iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan isdalka isutaga imaaraadka carabta isaga oo la wadaagay dadaalka ay dowladda soomaaliya gelinayso xoojinta xiriirka imaaraadka taasi oo ka dulqaadaysa caqabadaha iyo sidoo kale tabashooyinka ay qabaan ganacsatada soomaaliyeeda madaxweynaha ayaa jaaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada soomaaliyeed uga xog waramay xaaladda guud ee dalka waxa uuna xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta bangiyada maalgashiga dalka gaar ahaan dhinacyada beeraha xoolaha iyo sidoo kale kheyraadka kale ee dabiiciga aha waxaa sidoo kale madaxweynaha intii uu dalkaasi ku sugnaayay uu kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka socotay waa mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi isagoo la kulmay madaxweynaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda khadara gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya marwa sacdiya yaasiin samatar ayaa gaartay magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa waxaa gudoomiye ku-xigeenka kusoo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee maamulka gobolka nugaal wasiir ku-xigeenka gargaarka puntland xildhibaano ka tirsana waa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka saacadiya yaasiin samatar ayaa deeqi gargaar ah gaarsiisay sidoo kale maamul goboleedka puntland si ay abaarta daran ee gobolada puntland ka jirta gurmad loogu fidiyo gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in aysan ahayn deeqdani tii ugu dambeysay balse dadaallo badan ay jiraan kuwaasi oo doonayso in lagu garab istaago dadka shacabka ah ee haatan abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada maamulka puntland gaar ahaan deegaanada magaalooyinka ka fog kuwaasi oo ay si daran u saameysay abaarta daran ee ku dhufatay meelo badan oo ka tirsan maamul goboleedka puntland taasi oo haatan lasoo sheegayo amase laga soo sheegayo xaalada nololeed oo aada u adag kuwaasi oo soo food saaray dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanada baadiyaha ah ee maamulka puntland dhanka kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maantay habka maqalka iyo sidoo kale muuqaalka la yeeshay waa kulan kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan waa mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira safiiro iyo sidoo kale diblomaasi- diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka safiirada iyo diblomaasiyiinta ayuu la wadaagayay xa- madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xaaladda guud ee somalilan halka ay mareyso iyo sidoo kale dhinaca horumarka nabadgelyada iyo sidoo kale iskaashiga iyo wadashaqeynta arrimaha geeska afrika sidoo kale waxaa madaxweynaha uu safiirada u sheegay halka ay mareyso geedi socodka ku aadan arrimaha doorashooyinka somalilan oo haatan soo food leh sidoo kalena waxa uu xusay muuse biixi cabdi tallaabooyinka muhiimka ah ee haatan u hirgelay iyo sidoo kale kuwa kale ay qaadayaan ee ku aadan doorashooyinka deegaanada somalilan oo la filayo in dhow- dhowaan si toos ah u bilowdaana waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu ka warbixiyey horumarada ay ka gaareen ilaa iyo haatan iyadoo ay xusud mudan tahay inay jiraan qalalaaso iyo sidoo kale arrimo kale oo ku aadan isqabqabsi oo dhanka doorashooyinka ah oo ka dhex jira s- xukuumadda somalilan iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah kuwaasi oo sababay inay dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo sababay amase rabshado watay kuwaasi oo sababay khasaare kala duwana dhanka kalena muwaadin soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay eh, dalka koonfur afrika waryaheena cali aadan axmed ayaa ka waramaya qodobkaasi
kooxo hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa maanta oo khamiisa waxay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdi sheekh maxamed xilli uu nolol maalmeedkooda u raadinayay qoyskiisa marxuumkan ayaa lagu toogtay xaafadda westbank ee magaalada cape town xilli uu gaari ku wareejinayay rooti burcadda dilka geysatay ayaa la sheegay inaysan wax dhaca u geysan muwaadinka soomaaliyeed sida ay sheegeen ama sida ay sheegayaan wararka la helayo raggii hubeysnaa ee burcadda ahaa ayaa goobta ka baxsaday falka kadib waxaana durba halkaasi tegay muwaadiniin soomaaliyeed oo go- goobta ka agdhowaa ayagoo ka qaaday meydka marxuumka dalkan koonfur afrika ayaa waxa ay uu yahay dalal ama dalka dilal lagu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee goobaha ganacsiga ku leh dalkaas ayagoo sanadkan labada kun labaiyo labaatanka koonfur afrika lagu dilay muwaadiniin dhowr ah oo soomaali ah
dhanka kalena madaxweyne waa madaxweyne waa madaxweyne ku-xigeenyaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa maantay waxa ay gaareen deegaano ka tirsan maamulkaasi iyadoo si weyn loo soo dhaweeyey waryaheena nasteexa cabduqaadir ayaa sii dheeraynaysa qodobkan
madaxweyne ku-xigeenada jubbaland iyo sidoo kale wafdi la socday ayaa waxa ay gaareen magaalada dobley wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa maanta oo khamiisa waxa uu gaaray magaalada dobley ee gob- sameeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ayaa waxaa safarka sidoo kale ku welinayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo qaar ka mida golaha wasiirada waxaana garoonka kusoo dhaweeyey maamulka dobley madaxda ayaa kulamo kala duwan la qaadan doonta maamulka dobley iyo bulshada iyagoona ka xog wareysanaya xaalada guud ee deegaanka iyo baahiyaha ka jira halkaasi oo muhiim u ah in wax laga qabto ammaanka guud ee dobley ayaa maanta si weyn loo adkeeyay islamarkaana waxaa la xiray xarunta madaxtooyada magaalada oo ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka oo safarka ku helinayay madaxweyne ku-xigeenada
isla wararka dowlad goboleedka jubbaland ayaynu ku guda jirnay golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maantay kulankooda toddobaadlaha ah ee- ee golahaasi ay yeesheen kuna yeesheen magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay halkaasi ku ansixiyeen in degmooyinka waa magaalooyinka buurdhuuba iyo sidoo kale dhowley ay noqdaan degmooyin ka tirsan eh, jubbaland kulanka oo uu shir gudoomiyey madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa qodobo dhowr ah laga dooday oo ay- kuwaasi ay ugu waaweynaayeen eh, ansixinta labada degmo waa labada magaalo ee haatan loo aqoonsaday degmooyinka warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal raadiya dalsan waa naga intaa ciddii wararka iyagu seegaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel